waxaa magaalada baydhabo ku sugan oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay faadumo maxamed xuseen oo loo yaqaano faayow oo ka mid a mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ee hogaamiyo madoobe nuunow waxaan wax ka weydiinay kulan ay la yeesheen danjiraha dowladda ingiriiska oo gaaray magaalada baydhabo xilli halkaas ay ka taagan yihiin murano siyaasadeed oo la xiriira maamulka saddexda gobol iyo lixda gobol oo laysku haayo haddaba ugu horreyn waxaan weydiina waxyaabaha ay kala hadleen danjiraha ingiriiska waxay u socday inay ogaadaan nabadgelyada security-ga iyo siyaasada dhinaceeda waa ku gartay waxaa faahfaahin laga siisaa marka muxuu idiin sheegay markii intaas aad u sheegteen oo xaaladda ee magaalada aad kaga warbixiseen wafdigan walaahi waxayna wareyseen nabadgelyada xaggeeda waa looga hadlay inay nabadgelyada baydhabo fiicneed laakiin maxay ahayta dad nabad raadis eh oo maxay ahayto codkooda shacab codkooda dhiibanayo oo ka hadlaayo masiirkooda codsanaayo mataqaana in xaqooda la siiyo markii la xabadeeyey waa uga sheekaynay dhibka ka dhacay aad bay uga xumaadeen waxay ogaayeenna maahayn wayna ka xumaadeen kolley ayakaana baari doono waa baarayna ay dhaheen iyo xagga siyaasadana kolley siyaasadda qaabka daran oo socotaan uga sheekaynay in meeshaan maamul ka dhisan yahay dowlad goboleed lix ka dhisan tahay dadka dhistayna ay yihiin ummadii deganeed lixda gobol oo shanta beelood oo maanta soomaaliya ku dhan tahay odayaashana way fadhiyeen odayaasha security-ga aada oga hadlay marka intaasaan u sheegnay waxaan kaloo ka wada hadalnay oo maxay ahayto abaaraha ba-an oo jiro sidii wax looga qaban lahay su-aalaha la weydiiyey oo la leeyahay maxaad qaban kartiin maxaad si damacsan tihiin hadalka ayna dhaheen waxa waaye meelaan maxay ahayd degoshiisiin heshiis iyo nabad meelaan ka jira waxba ma ka qaban karno arrimahan way soo qaadeen waxay noo sheegeen oo kaleeto maxay ahayto in waktiga aada ciriiri u yahay oo two thousand fourteenka in la sameeyo maamul goboleedyada la dhamaystiro two thousand fifteenkana maxay ahayto sharcigii laysku dooran lahay la sameeyo two thousand sixteenkana doorashadii la gala marka aaday waxay u danaynayeen waxaan saddexdan gobol oo beenta oo lasoo waxwaxeey ay soo dawladda soo saxiixday in mataqaanaa xal laga gaaro oo waxna la dhisi karin iyadoon lagu wada heshiinin taasay noo sheegeen ay dhaqaalena bixi karin iyadoo arrimahan laga heshiinin wax dhaqaale e ay bixin karaan mala markii la weydiiyey maxaa qabanaysa ummaddan aqoonaysa meelaan maamul rasmi ka dhisnayn oo laysku aqoonsanayn oon lagu heshiinin ma samaynayna waxba ma bixi karnay dheheen ma laga wada hadlay inaad wadahadal la bilowdaan ee garabka kale ee aad diidantihiin ee magaalada jooga dawladduna ay aqoonsatay in maamul saddex gobol ah la sameeyo annaka waa u sheegnay waxaan ka codsanay annakii dawladda inaan ishor fadhiisano ayna dhexdhexaad ka noqdaan madaxweyneha iyo ra-iisul wasaaraha inaan ishor fadhiisano markii ayakaa maamul goboleedkan in la dhiso lixda gobol waraaqana waa laga haayaa guddoomiyaha baarlamaankana wuu yimid wuu taagnaay markay odayaasha ay bilaabayeen shirarkan
taasi waxay ahayd faadumo maxamed xas xuseen oo joogta baydhabo oo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol maxamed kaafi sheekh abuukar radio wada jir muqdisho